bahatarowka hanaanka cadaalada dalka iyo haysan dhibaatooyin xukuumadda taafis-la'aanta dartiye iyo waliba ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibari osashiidi kay dhismaha cusub ee garsoorka dalka oo la nasaay qaabasariye munaasabadda shidega dhismaha garsoorka dalka weliba gubro ku hayay guddoomiyaha maxkamadda saree dalka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xeeraalyaha qaranka iyo mas-uuliyiin shilduwan ku tirsan hay-adaha cadaaladda dalka guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed oo ku hadlay shiidega dhismaha cusub ee garsoorka dalka iyo sheegay inuusi dhismaha ka koobnaada doona sida dabaq iyo labaatan xafiis iyo ka shaqeeya doonana holwadayaalka garsoorka dalka
maanta waxaa sharaf inoo ah inaynu halkan iskugu nimid isaga oo ra-iisul wasaarihii dalku ay nala jooga inaynu dhagax dhigno dhismahan casriga ah ee loogu talagalay in loo dhiso garsoorka dalka runtii dhismahani wuxuu ka koobnaan doonaa saddex dabaq iyo oo ka kooban labaatan xafiis iyo saddex hool oo ah kuwa lagu qaado dacwadaha waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaalaa dhismahani markuu dhammaystirmo inuu wax weyn ka taro cadaaladda iyo adeegga cadaaladeed ee uu garsoorku bulshada soomaaliyeed u hayo sidaad ka war haysaan waxaa dhowaan la qaatay garsoorayaal iyo xerayaalayaal iyo howlwadeenno kale oo garsoor oo loogu talagalay inay bulshada gaadhsiiyaan adeegga cadaaladeed ay ugu idman yihiin ummadda soomaaliyeed dadkaas baa ku shaqayn doona insha allahu tacaala halkan markaa marka laysku geeyo dadkaasi la qaatay howlwadeennadaas iyo goobtan oo iyadana loogu talagalay inay ku shaqeeyaan iyo sistem casri oo elektronigo hadda la hirgelinayo waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala inay wax weyn ay ka tari doonaan adeegga cadaaladeed ay ummadda u hayaan markaa sharaf iyo karaama ayay noo timaanta inaynu halkan ku dhagax dhigno dhismahaasi cusub ee casriga ah ee garsoorku yeelan doono ra-iisul wasaare ayaa sheegay in hirgelinta dhismahan uu suulweyn ku talo doona horumaryowka adeeg iyo shacabka soomaaliyeed iyo anhayan hay-adaha garsoorka dalka taasoo tallaabo weyn oo lanqaadi walkuqobadowka baahiyaha iyo qaban hay-adaha cadaaladda dalka maanta waa tallaabo wanaagsan oo aynu u qaadnay dhinaca baahitirka hanaanka cadaaladda dalka oo waxyaabaha runtii ugu badan oo ay qabaan ay ka mid tahay in aysan haysan meelo ku filan oo ay xafiisyo ah iyo maraafiq ay ku shaqeeyaan tani marka maanta waxay runtii ay ka dhigan tahay inaynu tallaabo fiican aynu dhinacaas u qaadnay waa bilow waxaan rajaynayaa in kuwa kale waxyaabaha kale ee baahiyaha waaweyn loo qabana ilaahay idankiis maalinba maalin ka dambaysa inay inoo hirgeli doonaan guul ayaan u rajaynayaa insha allah dhismahan iyo si deg dega inuu ku hirgalo si ay u kala fududaato hawsha baaxadda leh ee garsoorku ay u hayaan shacabka soomaaliyeed waan uga mahadcelinayaa duruufaha aad ku shaqaysaan runtii aad baan idinka mahadcelinayaa aadka u adag muddana aad ku soo shaqaynayseen laakiin ilaahay idankiis tani waa saan sheegay waa tallaabadii ugu horraysay tallaabooyin kale insha allah ayaan rajaynayaa inay ku xigi doonaan oo baahiyaha faraha badan ee garsoorku qabo wax looga qaban doono haddii ilaahay hanaanka cadaaladdu hambal yaan leeyahay bahda garsoorka shacabka soomaaliyeedna guul bay u tahay inay garsoorkoodii saddexdaa dabaq insha allah in oo ay ku shaqaynayaan iyo hanaan casri ah oo ku mataanaysanba inay wakhti dhow insha allah haddii la yidhaahdo ay hawlgeli doonaan maantana waa dhagaxdhiggii waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhammaystirmaan waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waxmatullahi barakaatu